marka hore waxaa wax noo suurageliyey allah subxaanahu watacaala isaga ayaana guusha iska leh isaga ayaa noo fududeeday wax walba oo koobkan aan ku gaarno runtii kadibna dadaal ay sameeyeen maamulka naadiga dekeda iyo ciyaartooydooda ayaa ahayd midda nagu amisay inaan koobkan aan aan aan qaadno sagaal iyo toban sano kadib galabtana waxaan ciyaarnay kulan aad u adag runtii oan la yeelina kooxda banaadir waxaa keliya annaga danta noogu jirtana waxay ahayd in aan bareeja ama guul ka helno alxamdulilah bareeja ayaanu ka helnay naadiga dhigeena banaadir sports club waa tahay banaadir horyaalka ayay difaacanaysay marka kulankanna kulan xiise gaara leh buu ahaa inkastoo shan dhibcood aad ka sarrayseen laba kulan keliyana uu ka harsanaa marka garoonka sida jawigiisuu ahaa iyo dardaarankii ciyaartooydaada ma waxaad kusoo talagasheen inaad badisaan mise marka hore dardaarankaga wuxuu ahaa inaad difaac gashaan oo aad iska celisaan oo sidaasina koobka uu dhinaciina uu soo mar bal haddaad sharaxaad guud ka bixisid annaga marka hore waxaan fursad u leenahay inaan aan badino iyo bareejaba inaan galno laakiin ciyaartooydayda waxa aan kusoo kula soo dardaarmay ama aan kusoo gubaabiyey waxay ahayd inaysan laba arrin raadinin laakiin inay guusha mar walba ay raadiyaan laakiin hadday tahay inay bareeja ay raadiyaan dhibaato inay nooga timaado marka hal dhinac ayaa xooga saarnay waan heli weyna laakiin waxaan helnay bareejo oo iyadaba noo sahlaysa inaan ku guuleysanayno koobka galabtana taageerayaasha labada dhinac way soo buux dhaafiyeen runtii garoonka waxaana guushan ama bareejadan guusha u dhiganta naga saaciday taageerayaasheena naadiga dekada oo si aad iyo aada noo garab taagnaa taageeranimo xaddaafana noo muujiyey runtii kolley adiga ciyaartooy hore kooxda elmanna waad ahayd tababarana waad usoo noqotay imaanshahaga dekedda iyo koobkan inaad kula guulaysatay kooxda muddo dheer kadib maxay kaaga dhigan tahay runtii waxay iga dhigan tahay taariikh ayay marka hore gelaysaa oo aan samaynay aniga iyo ciyaartooydayda waxay kaloo iga dhigan tahay runtii laba sano oo aan ka maqnaa ciyaaraha oo aan macalin ahayn markaan kasoo tegay naadigaygii elman shan iyo tobankii janaayo laba kun shan iyo tobankii kadib maana koox laylinin waxay ii tahay arrin aada u muhiim oo ifarxad gelinaysa kooxda inaa aan aan aan sii raadino koobab kale ama taariikh kale aan samayno runtii qorshaha kale ee xiga kooxda aad ka damacsan tahay maxay tahay waxaynu doona qorshaheena xiga inaan u diyaar garowno sakaafaha tartankaas oo la qabto champion clabiskiisa kadibna waxaa la ka xiriirka uu qaban doonaa general daauud oo aan rabno asagana inaa aan ku guulaysano haddii ilaah yiraa marka qorshaha soo socda fuuturka labadaas ayay noqon doonaan haddii ilaah yiraa kooxda maxaad kula dardaarmaysaa iyo ciyaartooyda guud ahaan iyo taageerayaasha intuuba kooxdan waxaan kusoo kordhiyey waxay tahay hal arrin ciyaar walba oo aan ciyaarayna inay tahay final koox yar ha ahaato koox weyn ha ahaato ciyaar walba oo aan dheelayna inay noo tahay ciyaar kama dambayso oo kale marka mar walba oo aan ciyaartooydeyda u dardaarmayo waxay tahay inay u dheelaan sidii final kulan walba oo aan ciyaarayno haddii ilaah yiraa aad baad mahadsan tahay yu cali waa adigii kooxdaadaba waan idinku hambalyeynaya koobka ad ku guulaysteen aadaan umahadsan tahay walaal jamaal